imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee timoteoska labaad haddaba wiilkaygiiyow ku xoogayso nimcada ciise masiix ku jirta oo waxyaalihii aad markhaatiyaal badan dhexdood igaga maqashay ku ammaaneen niman aamin ah oo awooda inay kuwo kaleeto baraan dhibaato ka qayb qaado sida askari wanaagsan oo ciise masiix nin askari ahi si uu uga farxiyo kii isaga askari ahaanta u qortay iskuma murgiyo axwaasha noloshan weliba haddii nin galo cayaaraha loo loolamo taaj looma saaro hadduusan sida qaynuunka ah u loolamin ninka beerta leh ee hawshooda waa inuu ahaadaa kan ugu horreeya oo midhaha ka qayb qaata waxaan leeyahay ka fiirso waayo rabbigu wuxuu ku siin doonaa wax walba garashadooda bal xusuuso ciise masiix kan kuwii dhintay ka soo sare kacay oo daa'uud ka soo farcamay sida uu leeyahay injiilka aan idinku wacdiyo kan aan u dhibtoodo oo aan u xidhnahay sidii mid wax xun falay laakiinse erayga ilaah ma xidhna haddaba wax walba waxaan ugu adkaystaa kuwa la doortay aawadood inay iyana helaan badbaadada ammaanta weligeeda leh oo ku jirta ciise masiix hadalkanu waa dhab haddii aynu isaga la dhimannay dee haddana waynu la noolaan doonnaa haddii aynu adkaysanno dee haddana wax baynu la xukumi doonnaa haddii aynu isaga inkirnona dee isna wuu ina inkiri doonaa haddii aynu nahay aamin laawayaal isagu weli waa aamin waayo isaga isma dafiri karo ka digidda muranka waxyaalahan iyaga xusuusi oo rabbiga hortiisa ku amar inayan hadal ku murmin waayo kaasu faa'iido ma leh laakiinse kuwo maqla ayuu sii qarribaa ku dadaal inaad nafsaddaada loo bogay ilaah siisid adigoo ah shaqeeyo aan dadka ka xishoonin oo hadalka runta ah si hagaagsan u wada laakiinse ka fogow hadalka aan micnaha lahayn oo nijaasta ah waayo kuwaas waxay hore u sii wadi doonaan cibaadola'aanta oo hadalkoodu sida waraabowgu u faafo ayuu u sii faafi doonaa iyaga waxaa ka mid ah humenayos iyo filetos oo ah kuwa xagga runta ka gefay iyagoo leh sarakicidda waa horaa la soo dhaafay oo qaar bay iimaanka ka halleeyaan habase yeeshee aasaaskii adkaa oo ilaah dhigay wuu taagan yahay isagoo leh sumaddan rabbigu wuu yaqaan kuwiisa oo mid kasta oo magaca rabbiga soo qaada xaqnimo la'aanta ha ka tago haddaba kuma jiraan guri weyn weelal dahab iyo lacag keliya ahi laakiinse waxaa kaloo yaal kuwo qoryo iyo dhoobo ah oo qaarkoodna wax sharaf leh ayay taraan qaarna wax aan sharaf lahayn sidaas daraaddeed haddii nin iska daahirsho kuwan kaasu wuxuu ahaan doonaa weel sharaf leh oo quduus laga dhigay oo sayidka wax u tara oo shuqul kasta oo wanaagsan loo diyaariyey haddaba ka fogow damacyada xunxun ee dhallinyaranimada laakiinse xaqnimo iyo rumaysad iyo jacayl iyo nabad la raac kuwa rabbiga uga yeedha qalbi daahir ah iska diid su'aalaha nacasnimada iyo jaahilnimada ah adigoo og inay dagaallo dhalaan addoonka rabbigu waa inuusan ilaaqtamin laakiin waa inuu ahaado mid dadka u wada roon oo waxbaridda ku wanaagsan oo dulqaadasho badan oo si qabow u edbiya kuwa isaga diida mindhaa ilaah waa siin doonaa toobadkeenid inay runtay gartaan oo ay dabinka ibliiska ka baxsadaan iyagoo lagu qabtay si ay muraadkiisa u yeelaan